Hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya, hobeya. Adoo laba go iyo shaadhle, adoo gal dhala ila jooga, adoo galadi gumaaday, gayigii adoo xoreeyey, adoo qori garabka haysta, gaboobayo gaadhi mayo. Haddaad gaadhaadi gabowdo, asay galadu timaado, hooyow guntigaaga dhuuqso, gunto galka ha ka cararin. fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hooyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin sheekoy sheeko sheeko cayiro beri waxaa jiri jiray oo beri hore waxaa jiray gumaystihii markuu haystay ee wadanka gobolada waqooyi waxaa ka dhacday qiso ayaa ka dhacday haye qisadaas eh, maxay tay gumaystu ingiriiska ayaa gumaysan jiray gobolada waqooyi haye kadib gaalkii wuxuu laayay dad badan buu laayay haye dadkii waa eryaday dad badan baa ka cararay oo duurka galay haye dadkii markay duurka galeen ay kala yaaceen wasan wuu leynayay wuu soo qaqabanayay haye marka qof kasta seefba madaxa looga goynayay oo waa la dilayay hadduu gumaystaha warkiisa raaci waayo haye kadib waxaa dhacday een, maalin maalmaha ka mida een, rag buu eryaday eryaday eryaday waxay ka galeen xeebaha ku yaala wadamada boosaaso wadanka boosaaso la dhaho xeeb ku taalla bay galeen oo kayna oo jiqa haye in badan baa ciidamada gumaystaha ee ingiriisku daba taagnaayeen oo eryanayeen raggaas haye markay eryadan eryadan maalintii dambe waxay soo qabteen hal wiil oo yar haye wiilkii yaraa markay soo qabteen waxay ku yidhaa wuxuu ku yii waxa loo keenay ninkii taliyaha ciidanka ee ingiriiska markaa hogaaminaya ciidamada wax gumaysanaya haye markaasu wuxuu ku yidhi eh, war haadha wiil yarow wiilkan yarow maxaad la cararaysaan maxaa idin eryanaya Een, anigu waxaan wadnaa horumar waxaan wadnaa cadaalad waxaan wadnaa maxay tahay inaan dulka dalka dhisno oon horumarino baan Haye.
idinku imaanay maxaad nooga cararaysaan oo duurka u galaysaan marka wuxuu yidhi een, war nin yahow sheeko ayaa jirta Een, beri hore maxay tahay waxaa nooga sheekaysay ayeydayo qiso ayaa nooga sheekaysay haye qisadaas waxay ahayd wan iyo sakaaro haye ayay dhex martay wankaa iyo sakar wan iyo sakaaro ma sheegaa dhex marta maya waa tusaale weeye wan iyo sh- wan iyo iyo- iyo saka wan iyo maxay tahay waraabe sakaaro iyo waraabe ayaa waxaa dhex martay wa- waraabe iyo sakaaro weeye sakaaro yaa baa waxaa dhex martay sheeko haye sakaaradu way carartaa duurka gashaa soo maha wankana waxaa lagu haystaa xaafadda oo ar- iduhu ka tirsan yahay oo arigu la joogaa marka waxay wan weyn oo buuran buuran baa sakaaradii u yimid wuxuu yidhi naayaa sakaaro horta maxaad la carartaa maalin kasta duurka u gashaa haye anigu waan buuranahay waan madax weynahay intaasaan leekahay haye maxaad la cararaysaa ee dadka maad u timaadido ehelka u timaadido qaraabada u timaadido ummadda la joogtid maxaad la cararaysaa ha lagu haysto ibni aadamku hayska kaa haystaan hayska kaa wataan maxaad la cararaysaa duurka la gelaysaa wadiga caatoobay wadiga intaa leekaadaysaa duurka ugu jirta u cararaysa haye marka waxay tii sakaaradii waxay tidhi war niyo bay tidhi waxba kuma fadhido buurnaantaada iyo weynaantaada waxay ku fadhido ma laha haye Een, bini aadan baa ibni aadan baa iska kaa leh maalintuu rabo wuu ku qalanayaa maalintuu rabona wuu ku iibsanayaa haye anigu laakiin saan waxaan ugu caatoobeen duurka u galay inay ibni aadanku waxba iga qaadin haye oo oo aan maalin qura laysoo qabanin haye saas saasaan u cararay bay tiri oo aan duurka u galay haye dabeedna markaas een, wuxuu ku yidhi gumaysti wuu yaabay markaas bismillaahi raxmaan raxiim sheekada maa isoo qadin wuxuu yidhi, marka anigu waxaan u cararaynaa inaadan gumaysan oo maxay tahay aanan maxay tahay meesha ku yani disilcay rafaadka aanan ku jirin oo maalinta rabta aanan qalan saasaan u cararaynaa aan duurka u galnay haye marka gumaysti wuu yaabay qiso ayuu ka qoray iyo buug buu ka diyaariyey marka een, aniga qisada maanta waxay naga quseeya een, waxaa weeye een, mujaahidiintu maxay ku jiraan meeshii sakaarada ayay ku jiraan laanna maanta waxaa laleeyahay maxaa duurka u gasheen maxaa ka doonteen maxaa ma u timaadaan horumarka ma cadaaladda timaadaan ma kan timaadaan wadanka waa la dhisayaa ciidamada maxay ahaatay sooma nabad ilaalin bay soomaaliya u joogaan kan kale waayaa laleeyahay soo maha een, wankiina waxa waxa weeye culumaa usuu weeye ictisaam jadiidiyo suufiyo weeye maalintii rabo maraykanku suurwa buu ka yeelayaa halkan igu imaada een, shirba halkan lagu qabanayaa saanaa la yeelayaa waa kana ictisaamkuna way soo hadlayaan war heedha maxaad la cararaysiin war maxaad la ordaysiin maxaad duurka ugu jirtaan ma timaadaan ma horumarka u timaadaan ma cadaaladda u timaadaan ma kan u timaadaan bay leeyihiin Een, mujaahidiinta maxay leeyihiin war annagu ma idin imaanayno maxay sheegaysaa buurnaantiina maxay sheegaysaa horumarkiina maadaama sidii la rabo laydinka yeelayo wixii la rabo laydin soo yeedhinayo marka saa sheekadu saasay ku saabsan tahay bilahi towfiiq samow samow samowa samow sarariyalagowa sakaariyo maydhaqowa sadkii rabbi keenayowa sabuuxiyo soonfurowa sagaalaadka arafowa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habari fiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya